bismi illah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wbarakaatu waa tasjiilaat alxuseyni alislaamiya ama dubista cajaladaha diinta alxuseyni halkalna waxaanu idinku soo gudbinaynaa casharkii lixdanaad ee tafsiirka qur-aanka kariimka waxaana soo jeedinaya sheekh maxamed sheekh cumar dirir naskuna wuxuu usoo horraysiinayaa yowma dacnikum baahida loo qabo geediga wakhtiga la guurayo alaab fudud baahida loo qabaabaa ka badan tanagaadiga oo dadku marka ay guurayaan ay gaadiid rarayaan wax fudud bay jeceli ilahay taasuu idiin sahla wa min aswaafihaa wa awbaarihaa wa ashcaarihaa intaasoo nicmoolaydu ay leedahayna ilaahay wuxuu idinka yeelay asaasan bagaash wa mataacan ilaa xiinin iyo waxaad ku raaxaysataan oo intifaacsataan ilaa muddo dhogortii idaha iyo tii geela iyo tii riyaha iyo looda suufku waxa weeye ta idaha awbaartuna waa tageela ashcaartuna waa riyaha iyo looda gargoorkii idaha weeye suufku awbaartuna waa raantii geela dhogortii riyaha iyo iyo looda ayaa iyaguna shacarkiina nool halkaasoo xooluhu marka ay dhogor dhiciyaan gugii geela iyo siiba iduhu dee dhogorta halkaa ka soo baxdan afaas baa laga samaysanayaa wax badan oo maanta warshaduhu ay intifaacsadaan oo qaali laynaga iibinayo ayaa haddaynu agabkeeda helo aynu intifaacsan lahayn oo aynu arki lahayn nicmada qur-aanku uu tilmaamayo funaanadaha iyo koorarka iyo boorsooyinka quruxda badana laga soo samaynayo intoo lasoo warshadeeyo waa adiga arka saasaa ilahay uhi afaafan wa mataacan ilaa xin afaafkuna waa bagaashba dhar iyo wiciyad iyo wax kasta mataacduna waa shay markaa intifaaca ilaa muddo intay lambahashan laguma waaree meeshan laguma waare ee waa intii muddoah intii muddoah wallaahu jacala lakum mar kale ilaahay waxau idin yeelay mimaa khalaqa wixii uu abuuray dilaalan hadrh hadrh baa ilaahay idiin sameeyey wixii uu abuuray oo maxay ah dee dhirta iyo buuraha iyo daaraha hadrh baa ilaahay idiin sameeyey ogobay ka waran meesha saxaraha ee bannaan iyo dhulka kaynta ah ee jiqda ah dadku siduu isu u dareemaa meeshaasi dhir harac oo wanaagsan bay leedahay daa laydhaha wa jacala lakum min aljibaal ilaahay wuxuu noo sameeyey buuraha xaggeeda wuxuu ilaahay idin yeelay aknaanan kinni kinnigu waa meesha dugsiga ah ee jiqda ah meelo dugsoon weeye qalcado iyo kuhuuf iyo godad buuraha ku yaala ayaa ilaahay idiin sameeyey oo iska dabiiciyahoo badanba had iyo jeer ama milatariga ha la geliyo oo dhufays ha noqoto ama daarabaha laga dhigto dee dhulka buuralaydaa qofkii arkay waa garanaya aknaanta wajacala lakum ilaahay wuxuu idin yeelay saraabiilahu iyo dhar taqiikum alxar kulaylka idinka ilaalida surwaal maaha laakiin waa dhar la xidho dharku haddii layidhi wuxuu kaa ilaaliyaa kulaylka qabowgana waa kaa ilaalinaya wey baabul iktifaa baa laydhaha laba shay oo uu kaa celinaya iyadoo mid laguu sheegay macnaheedu ka kalena la qabso uu ku hoostiraayo dhar qabowga iyo kulaylkaba idinka celiya ayaa ilaahay idiin geliyay adugu oo idinsiiyo idiin sahlay jacala lakum baa lagu leeyahay adiga iyo warshadaada iyo waxa farsamadaada oo dhan ilaahay baa wada diyaariyey tabaaraka wa tacaala wa saraabiilana ilaahay uu idiin sameeyey dhar iyohu taqiikum ba'sakum balaayadiina idinka ilaalisa waa qalabka fire buruufka ah dee iminka dabka laga xidhanayo aynu aragnay hubkiiyo rasaadka soo dhacaya iminka dee berigaa hore duruuc baa la odhan jiro seefta iyo waranka iyo gaashaanka iyo xasa iminkana rasaasta ayaa laga xidhaa ilaa gaadiidkiida markaa ay marayso kadalika sidaasaa yutimu nicmatahu ilaahay barwaaqadiisa u dhammaystirayaa calaykum dushiina lacallakum tuslimuun likay tuslimuun inaa ilaahay isu dhiibtaan ayaa mudan tihiin kol haddii intaa laydinku baraarujiyey inaa ilaahay isu dhiibtaan idinka iyo xayaatadiina iyo wax wallaahu khalaqakum wamaa tacmaluun baa ilaahay u leeyay idinka iyo waxaa farsamayseen ba ilaahay baa wada abuuray waxba adigu haystidin wallahu khalaqakum wamaa tacmaluun idinka iyo camalkiinaba ilaahaybaa abuuray lacallakum tuslimuun markaa waxaa laydinku sheegayaa tan oo laydinku baraarujiyey in aa isdhiibtaan oo alla u hogaansantaan oo islaamtaan saasaa ilaahay u baraarujiyey fain tawallow haddii ay sii jeedsadaan fainamaa calayka albalaaqu lmubiin gaarsiin cad baa dushaadaa nebi maxamedow inaad dadka si cad u gaarsiiso inaad dadka qalbiyaashooda jeexdhaad geliso adigoo qasab maya taa laguguma leh min allahi arisaala وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين ألا وحول يعرفون نعمة الله إلهي نعمتي سيبي قرنيان ذاتك لتلماميا ثم ينكرونها ويدفريان وأكثرهم الكافرون انتو ضبضاننا إلهي ويفك عن تاكتين وابد هك عن صيرين ويديرين ذا بعض المفسرين كتبوا هذا واحد كسونا قلان رواية شيء جيسة إن النبي قويم عليه الصلاة والسلام يقول أخربوا روحا لقو سودة شيني ريرمية بوها لغة العربية نارو قرنية آيات كانوا كدوا الأخرية نبي والله جعل لكم من بيوتكم سكنا نعم بولي وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا نعم والله جعل لكم مما خلق ظلالا نعم سيدو صودي أياد لتنا لعلكم تسلمون كل كي نبغو قاري بو دبدا بورك كتم طيو وبيس كده قاتشيدا ولم يستسلم لله انت لو دم بيسكو كقراضي أسلمت لله مو أرانينه ويسك كعاد كل كآيات كنا قرالك سودي فإن تولوا فإنما عليك البلاغ يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون كروشيها نكاسي وبحيية وحي استيالا واي يفعل كأما طلابة قاري كدنبي وحي كان ينمركو دا نعم ليا وارمها كقراضي تينه قاسمه لعلكم تسلمون أيا لك إيجي مركا تاساي دادك أبتين لا إلهي باو تلمامي وأكثرهم الكافرون وحاصل نعماه wax maanta ka ogol bani aadam oo ilaahay ku mahadnaqayaa waa yaryahay wa yowma nabcatu buu ilaahay yidhi maalinkaanu soo saarayna xus min kulli ummatin ummad walba shahiidan mid markhaatiya markhaati baa lasoo saaraya ummad walba oo laga soo dhex saaraya shahiidan min kulli umma markhaatigu ummad unbu ka soo dhex baxaya siduu nebiguna calayhi salaatu wasalaam xusayey waa ummad walba rasuulkeeda dadkuna maalintaa washaahidin wa mashhuud buu uqaybsan yahay عبد الله بن مسعود وكيري يقول دول أخري سورة النساء نبي مركو دبادنا كدول أخري آيات أهر رأي ومرأي فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا أي نبي المي عليه الصلاة والسلام يستغل ثور بوحك هلي موقف قاية حالة معلنتا سيدة ورقت ثم يؤذن معلنتا و... ثم لا يؤذن الله أقلانا يبو لهيد معلنتا قيامها markhaatiyaashiisa soo taagaan liladiina kafaruu kuwii gaaloobay looma ogolo hadal walaa hum yustactabuun ay walaa hum yuctabuun lana canaanan maayo maalintaa qiyaamaha baa ilaahay uli kuwii gaaladahaa looma ogolaanayo maxay hadal baan loo fasaxaynin haadaa yawmu laa yantiquun walaa yu'danu lahum fayactadiruun suurat lmursalaat siduu ilaahay ku tilmaamay waa maalinkii aan looba ogolaan inay hadlaan loona ogolaan maayo inay cudur daartaan walaa hum yuctabuuna yustactabuuna siinta iyo ta'du tawkiidun bay faa'iideynayaani la canaanan maayo maa musii'un man caataba baa leyi xumaanku yeeli maayo qofka ku canaanta ha ka reeyaa loo canaantaa dadka maalintaa ha ka reeya miyaa laga rabaa addoomaha leannahu halkaa waxaa la isugu yimidba qofka xaasilkiisii un in loo dhiiba un laakiin arrintu maaha in la canaanto uu ka reeyo maaha waxa loo canaantaa qofka bal ha bedela waxaan ha shaqeeyo shaqana ma jirto waxaan aan aayadda labiyo lixdan hore aynu soo dhaafnay macnaha macnayaasha ay leeyihin bay xusuuseen dariskii xalay u dambeysay laba macnoay lahayd markaa mid baynu sheegnay kasii waadixsanay waxa weeyaan aayadda labiyo lixdan weeye laa jarama ana lahum annaar iyaduna elnaarkun bay ka warramaysay naar bay leeyihiin waxa dhaba inay naar leeyihiin wa anahum mufratuuna mufrituuna macnaheed baynu sheegnay oo inay yihiin kuwa xadgudbaya laakiin iminka marka sida raada loo farxiyo wa anahum iyagu mufratuuna muqadamuuna ila annaar naar baa loo qadimaya wa yutrakuuna fiiha mutrakuuna fiiha naartaana lagaga tegaya oo naarta lagamana saarayo naar bay leeyihiin naar baanay leeyihiin waana lagaga tegaya halkana ilaahay wuxuu ihi looma ogolaanayo lama fasaxayo inay hadlaan walaa hum yastactabuun marka waa mawaaqifta xaaladdu sii adkaata weeye meelaha qaarkood qur-aanku wuxuu xusiday inay murmayaan oo jaafaajiriq iyo hadal ay keenayaan wallaahi rabbinaa maa kunnaa mushrikiin oo gaalnimadii ay dafirayaan laakiin waa marka xaaladdu sii adkaata waidaa ra'a aladiina dalamuu buu ilahay yihi kuwii daalimiintaa markay arkaan alcadaaba cadaabka markay arkaan falaa yukhafafu canhum lagama fududaynayo walaa hum yundaruun loona kaadin maayo loona kaadin maayo kuwa gaalada ee daalimiinta ah cadaabka kolka ay arkaan ay baroortaan ay qayliyaan lagamana joojinayo lagamana fududaynayo loona kaadin maayo ilaahay wuxuu la maagay waa u diyaar waidaa ra-a aladiina kuwii markay arkaan ashrakuu gaalnimada sameeyey shurakaa'ahum kuwii ay caabudayeen ee ilaahyaasha ka dhigteen kolkay isha ka qaadaan qaaluu waxay idhaahdeen rabbanaa haaulaa'i ilaah iyagiiyo kuwaas shurakaa'unaa waa ilaahyaashayadii aladiina kuwii weeye kunnaa nadcuu min duunik inta adiga kaa sokaysa aanu caabudayni maxaa sanama maxaa shaydaana maxaa bani aadama wax alla wixii ay caabudayeen oo dhan bay farta ku fiiqayaan kunnaa nadcuu min duunik waa kuwii ifkii ay lahaayeen وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا انت مدنها كدقاتنين اركض بيلها انا كو ادكاد الهياش يلا يدن كفتنين ما انت نوحى اليهم كواس وكوا نعابدين فألقوا إليهم القول هذا الكيب أصاطورين حقودا إنكم لكاذبون بين علي الباته إحيل عابد يا إلهي وكودا هدلي جوابتو دينا وحي نقطة بين علي الباته balaayo iyo baas baa caabudaysa wa alqow waxa ay qadimeen ilallaahi rabbi xaggiisa yowma-idin maalintaa assalama ayil istislaama isdhiib iyo islaamnimo ayay maalintaa qadimeen yaa qadimayna labada qoloba isku dar kii gaaloobay iyo wixii uu ku gaaloobay kii wax caabudayo kii la caabudayo dacufa aalibu waalmadluub labadiiba maanta ayay islaamnimo ogolaadeen waa goorma waa bacda fawaati lawan intii waktiga uu tegay wey ayay maanta istislaam salam waa istislaam qadin wadalla canhum waxaana ka lumay maa kaanuu yaftaruuna wixii ay abuuranayeen waxay abuuranayeen baa la waayay oo lumay oo ambalay aladiina kafaruu buu laha yidhi kuwii gaaloobay wasaduu can sabiili illaah wasaduu dhababay can sabiili illaah jidka xaqa ah ka hor joogsaday ciddii raaci lahayd zidnaahum waxaanu u kordhinay baa ilahay uhi cadaaban fawqa alcadaab cadaab baanu u kordhinay mid kale dul saaran bimaa kaanuu yufsiduuna kharibiddii ay wax kharibayeen iyo dhulbiisnimadooda awgeed marka zidnaahum cadaaban fawqa alcadaab cadaabka laban laabana aayaddu ay tilmaamaysaa waxa weeyaan dee waxay ahaayeen kafaruu kufaar bay ahayn maxay ku dareen wasaduu can sabiili illaah kaanuu faasidiina mufsidiin waxaan kuwa khariban waxna kharibaya taasaa ilahay ama aqoon ha ku kharibayeen iyo cilmi ay heleen ama awood ha ku kharibayeen ama dhaqaale ha ku kharibayeen intaba waxbaa lagu kharibay maanta caalamka oo adiga arkaya aqoontii iyo awooddii iyo maalkii ay heleen gaaladu ee ay hayaan xaggee u isticmaalayaan xagga khayr kale u kaxeeya hadday xagga khayr kale u kaxeeyin lahaayeen adduunyadu dee warwarka iyo walaaca maanta haysa iyo diiqaasi ma yimaadeene waa adiga arkaya meel walba la cabsanayo aqoontoodii iyo cilmigoodii iyo xadaaraday sheeganayeen iyo waxay kaga hormareen adduunyada dhinaca xunbay ula kaceen kolkaasaa dadka diintoodiina ay ka lumiyeen dunyadoodiina ay ka lumiyeen waxaanu gacanta ku hayno mooyaane wax kale maya ayay taageen zidnaahum cadaaban fawqa alcadaab waa la isu saaray cadaabiisa saara ويوم مال الحسن بمحمد ونبعث في كل أمة شهيدا أمد والبوحة نصوى ساري دونامد مرخاتكوا عليهم دشوا من أنفسهما من أنفسهم رسولكم وحاو كبديها من أنفسهم مؤمنين تكون مرخاتي فريسا أه وحي كبديهم من أنفسهم أرنتو مركي سيئة كات قفك نفتي سيبالك أياك على سفنيسا وطبعتنا مركاسا لغا هدلنا إياه xubnihiisa qaar ka mid a intoo afkiiba juuqda gabo kolkaasuu dabeedna yaabayaa wuxuu leeyay si xadiidka saxiixa ay tilmaamayo suxqan lakunna facankunna kuntu unaadil allaha idin halaagee dee idinkun baan idin difaacaya kol haddaa inagu markhaati furteen xubnihiiow aan wada halaagsanna buu afkii leeyahy alla waxau uhi waji'naa bika adigana aanu ku keenno shahiidan calaa haaulaa'i kuwan iyaga a adagoo markhaati ku ah calaa haaulaai ismu ishaaru kuma ega un asxaabtii iyo waktigaa dadkii jooge calaa haaulaai waa ummadan ummatu dacwa wa ummatu lijaaba ummadii nebiga loo diray iyo ile risaaladiisu caalamid ahayd mid baaqiyana wahay iyo ummadii soo aqbashay intao markhaatibu ku yihi nebigu calayhi salaatu wasalaam wanazalnaa calayka alkitaaba qur-aankanaanu kugu soo dejinnay tibyaanan likulli shay wax walba isagoo iftiiminaya oo caddaynaya wahudan waraxma hanuun iyo naxariisna waaya وبشرى للمسلمين ذاتك هجان سمينا بشار ويها القرآن ذاتك هجان سمي محائل هاي ويا وهي كتاب كريم كان حديث أهد وبضا مركا تبيانا لكل شيء ووح كستاء أي نوبة هنا وح كستاء أي نوبة هنا لدى واحد اكتها يابنها أولاً انتلا فرصمة ميا لغو شيغة تاميا لغو شيغة تاميا لغو شيغة قرآن كريم كان سوكوت المامي بل اكتها إن الله يأمر إلهي وحا أوفريا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى صدح لا صفرية وينهى وحود ديري يا ذاتك عن الفحشاء والحمى والمنكر وحل الديري والبغي قردر يكبر يعيدكم اللو إذن واني لعلكم تذكرون وحاولوا له إنا وان تودان أو حلك أقبشان ودقيه نوح ويلايا marka intaa lagu sheegay maxaa laga tegay dadku ma aha tala sheegaya inay dee alaab iyo agab iyo farsamooyinka iyo waxaas waa iska masaalixo insaanku uu isaga diyaarsan yahay inuu waxaa kasbado laakiin waxay dadku ummad ku noqon lahaayeen ee diina ee dhaqana ee akhlaaqa ee qiyama taa weeye ta dadka ummade waxay ummad ku noqon kartaa loo cadeeyay dadka marka intiiba intana koobsatayba wacdi waxaa la idhaahdaa saynu hore usoo xusnay wacdi waa ka waxna la isku faro waxna la isu diido kaasaa wacdi la idhaahdo saddex shayna ilaahay uu faray dadka saddex shayna wuu wuu diiday maxaa lagu muxuu ilaahay ku xisiyey yaciidukum wuu idin waaniye waanaduna waa in la aqbalo marka aada u noqoto diinta ilaahay uu soo dejiye oo dhamiba intaasay soo hoosgelaysa lixdaa arrimood ee aayadda ay sheegtay alma'muuraat wixii la faray oo dhami saddexda hore waalmanhiyaat wixii loo diiday qofkana saddexda dambe insaankuna wuxuu mukallaf ku yahay ama loo xil saarayba dee intanuun inuu waxna fuliyo waxna ka tago sidaa daraaddeed baa cabdillaahi ibn mascuud oo ahaa ninka aada u yaqaanay tafsiirka qur-aanka allahaana haddii cidi ay iga taqaano tafsiirka qur-aanka waabaan u safri lahaa waxa uu leeyahay haadihi ajmacu aayatin fi lqur-aan qur-aanka aayadda ugu koobid badan ee ugu macno ballaarani waa aayadan diintii oo dhan bay koobsatay keligeed baabay ugu fillaan lahayd qur-aan ahaan buu leeyahy dadka markaas haddana wuu sii kordhiyey cilmigii oo waxa uu lahaa akharu aayatin tafwiidan aayadda ugu ballaadhan xagga marka leega yaboohda ilaahay addoommaha u yabahayna oo aayadda suuratu dalaaq ku sugan waman yattaqi illaaha yajcal lahu makhrajan ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه توكل كإلهي iyo tafwiidka arrinka aad u bandhigto waxa lagu helo ee gudaha ballaaran aayadaas soo koobtay bula wa aktharu ashad ayatin rajaan ayada ugu rajo badanina waxa weeye ayada ilaahay uu yaa ibadiy alladheena asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a taasay u guda ballaanaato ilaahay wuxuu idin faray alcadl cadaaladaasi waa xaqiisa lagu cadli samaynaya ilaahay oo cadaaladda ugu horeysaa waxa weeye horta ilaahay wuxuu kugu leeya inaad siiso oo tawxiidkiisa waa alcadlu fii kulli shay cadaalad marka lasoo qaado dadku maamulada xaggooda ay ula kacaan laakiin waa cadaalatun fii kulli shayin ilaahay baad u cadli samaynaysa naftaadaad u cadli samaynaysa ooryahaad u cadli samaynaysa ubadka ummadda shaqaalaha حكمك عد والبا وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعدكم به إحسان إحسانك هذه يشاروح الناح ناحية أما كبايا وقرحية عدلك الشيء الله إلى هذا أي سيما على يا سما فلك مركا يساقنا وإحسان في كل شيء إحسان مكا شيء والبقلك رحة عبادة إلهي إن الله كتب الإحسان في كل شيء نبي عليه الصلاة والسلام وحاول حصيا ilaahay inuu shay walba waa barhka filaya shay walba inuu ilaahay waajib ka dhigay ixsaanka iyo samafalka dhexdiisa lagu ixsaan sameeyo markaa xataa fi lqatli dilkii iyo wixii la mid ah inaanu qofku ka tegin ixsaanka iyo samaha wayanhaa can ilfaxshaa'i waalmunkari waalbagi intaana waitaa'i bilqurba dhe qaraabada in wax la siiyo oo deeqda iyo gacan furnaantii baa ilaahay u faray faxshaagu waa sinadii munkarkuna waa macsiyadii o dhan bagiguna waa dulmigii iyo gardaradii intaasi waa inta adduunyada aafaysayba ilaahay wuu idin waaniyey inaa waan towdaan baa u dhowdi إن أوان تودان وأوحى ليدين كسوغيو بالمبني آدم هدياتين ما أنتنا الفحشاء والمنكر والبغي الكوى الدنيا مرينا بل فبك كسوهر على إلهي وأوحى وهل كان كور لما يهضبا ومدي وحا أيكو هقاقي كرتو وحيابا ومهم سنين وكمدي هاي inay yeesh inay noqdaan dad mistaaqiyad shakhsiyad lagu soo hagaago lana iimaansan karo isla markaana ballan iyo cahdi iyo wax la isugu la isku og yahay marka ummaddu ay leedahay markaasay qiimo iyo akhlaaqba leedahay taasaa ilaahay oo aada halkan dadka ugu waaninaya ballanta ilaahay iyo ummadaba la galeen xataa gaal iyo islaam inaanay ka bixin oo dad ay noqdaan مبدا الى ليو ان مصلحه الى لنين الله وحول واوفوا بعهد الله الهي بلنتي صدما استر اذا عاهدت مركا بلن قادان ولا تنقضوا الايمان دارهنها فرفرنا هجبيننا ويه بعد توكيدها انت اسكيسه وقد جعلتم الله إذنك أو إلهي إنك دقي عليكم تشينا كفيلا من حفيظة أو إذن إلالينيا والله على ما نقول وكيل waxaynu isleenahayna ilaahay baa inagu ilaalinayo inagu og idinkoo yidhi ha ka bixina dhaarta ciddaad doontaan la gala dhaartaa iyo ballantaasu ina allaha yaclamu alla wuxuu ogaanayaa maa tafcaluuna waxaad samaynaysaan walaa takuunuu ha noqonina dadka muslimiinta haddii aad tihiin kalatii gabadhii oo kale naqadat furfurtay haslahaa garkii ay tidhicday ama xadhiggii ay soohday min bacdi quwatin intii ay adkaysay kadib ankaasan furfurid ayay furfurtay gabadhani mid nasaqada ayay ahayd ama siloolahoo maka joogtay gelinka horena waxbay soo hi jirtay gelinka dambena way furfuri jirtay qolyaha qaarkoodna waxay leeyiin waa tusaalen ilaahay uu bixinayo tattakhiduuna idinkoo ka dhigaya aymaanakum dhaarihiina dakhalan baynakum wax aad dhexdiina isku khiyaamaysaan alkhiyaana waalkhadiica والغش والدخل كله حوية انت سيري وعا معناه دون نقنا يام خيامه وحا اسكو صباح حديثان او اسكو ويدارستان هكذا دارت أن تكون إن النقطة أوجد أمة قلا هي أربع متكحق بضن وكثير بضن من أمة أمة كلا لبا قلا أكلا بضن أوجد أكلا ميسان رام إذن كلا حيسان يا بلنتي هتشرينينا carabtu qolay ballan la lahaan jireen qolo ka xoog badan oo ka miisaan badan baa soo bixi jirtay war kuwaasi waxba sheegi maayana kuwan inoogu xidhiidhiyay awrka kuwan ay nala dhaqaaqaya bay odhan jireen maa ashbaha leyla bilbaarix maantana waa sidii un kale un waxaa la odhanayaa caalamku lahu qudbun waaxidun rukni keliyuu leeyahoo kaa qarbiga ah ama kaa u sii weyna dee ka doobiyaya meesha ah kaasunaan ka xadhig xidhanno waxa kalena waa taxtana wayna soo hoosgeli un dabeedna markaasaa heshiiskii ummado kale la dhigtay iyo ururadii adiga arkayo hadday mid jaamacad carbeed u dhigatay mid urur maaragtay midowda africa u dhigtay kii united nationka wixii o dhan waa la iskala dulbooday dabeedna xoog xooggaasay maraysa waxay maanta ku socotaa an takuuna ummatun hiya arbaa min umma ilahay isagaa inaga yaqaano addoomihiisa tabaaraka wa tacaala waxbaa lagu heshiiyeyo waxaasi ma jiro dadka ducafada ah sida dee filistiin iyo afghanistan iyo kuwaasaa qaraaradooda la isla yaro eegeega kolse hadday gaadho dadkan aayaadku ay ka warramayaane xoogga badan leh meeshay doonayaan waa iska marsiisanayaan waa nidaamkii kaynta ee libaaxu bakaylaha liqayay baabkeedii un wey marka ballanta ha jebinina an takuuna ummatun hiya arbaa min umma inay qolo qolo ka xoog badato awgeed idinkoo tii xoogka xoogga badnayd u xilanaya innamaa yabluukum allaahu bih ilaahay waa idinku imtixaanayaa ballankaa ballan la-aanteed ودين لأنتيد وي ووحلا إذنكو امتحاني ولا يبينن وأعطين دونا لكم إذنك يوم القيامة درات قيامة الرب وحو إذن عطينا يما كنتم فيه تختلفون وحا اسكو إذا أرسنيدين قد سيدا الله عطينا يا كي حق وذي كي باطل وذي كي برية كي أوفية انتو رنبا أوفوا بالعقود عقد الإيمان باوغوه الرأي سيدا درات ديد أيها ilaahay ummadda ugu adkeeyay asxaab nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisuna saasay u qaateen axadulkhulafaa baa ballan buu la leeyahay nimankii romanka dabeedna markii ballantu ay sii baxaysay buu ciidankii kaxeeyo kambalkoodu u dejiyey isagoo talagalkiisu uu yahay marka ay ballantu go-do un inuu ku hinjiyo un isagoo kambalkooda degan waaxid min asaxaaba ayaa waxa uu leeyahay wafaaun laa qadru maya ballanta waa in la oofiya oo aan laga bixin colku halkeennii baynu ku celinaynaa iyadoo halkeennii aynu joogno ballantu waa inay dhammaataa dabeetana iyadoo sidaa la isku ogyaa waa in halkaa laga soo duulaa ee aan la isu hoosgelinin markaa intoo kambalka la isu soo dego marka halkaasay ka taagnaayeen ballanta xataa gaalka lala lahaatu islaamna hadalkeeda daa in laga baxo alla waxau uhi walow shaaa allahu rabbi hadduu doono la jacalakum ummatan waaxida ummad keliya ayuu idinka dhigi lahaa xaqa ku midaysan walaakin yudilu man yashaa cidduu doonayu ambinayaa wayahdi man yashaa cidduu doonayana wuu hanuuninayaa kana halow buu uqadaray kana hanuun buu uqadaray lixikmatin yaclamuha allah walatus'alunna waa la idin waraysan oo la idinka xisaabin camaa kuntum tacmaluun wixii aad camal falayseen aad samaynayseen mar kale ilaahay uu ku celiyay haddii qur-aanku shay uu soo celceliyana waa muhimadda uu leeyahay awgeed takriirkaasina wuxuunu tusinayaa tawkiid iyo in lasii adkeynaya miraaran wa tikraaran shaygii oo lagu nuxnuxsaday bay tilmaamays walaa taku walaa tattakhiduu buu ilahay idhaha ka dhiganina aymaanakum dhaarihiinna dakhalan baynakum waxaa dhexdiina isku khiyaamaysaa dhaarta hadday laba qabiila isu dhaartaan hadday laba qof isu dhaartaan haddii mas-uulkii ummadda u dhaarto ama dadkii xilka hayay loo dhaariyo inuu yidhaahdo maaha awrka un ku kici aroortana uu ilaawo dabeedna marka uu xumaan samaynayo marka uu eexanayo markuu tasarruf qalada samaynayo ma xusuusna annahu xalafa billaah inuu ilaahay ku dhaartay inuu diintii iyo ummadda daacad u yahay tii waa la soo ilaawayada cafaa calayha zaman way duugowday laa alla wuxuu leeyahy walaa tattakhiduu aymaanakum dakhalan baynakum dhaartu yay noqonin waxaa isku khiyaamaysaan fatazilla dabeed ay simbiriraxato qadamun adin baa simbiriraxan doona bacda hubuutihaa intuu sugnaa kadib adi adimadu intay sugnaayeen kadib bay simbiriraxan doonaa iyomaad jeceshahay in arrinkaagu noqdo markaad meel dhidhii dhiidhiya marayso minjabir oo adimadu ku adkaadaan oo si fiican u tallaabsato iyo inaad silitayso kolba dhaan dhan aad u ciirtood heedada u noqoto laa shaka inaad hore jeceshay haddaba ummadda arrinkeeda iyo iimaankeeda iyo is-aaminideeda intoo dhammi waxa ay ku xidhan yihiin waxa ay isku og yihiin ay isu oofiyaan haddii kale sidaa ilaah uu tilmaamay arrin waliba waanu simbirraxanayaa waanu silitaynayaa fatazilla qadamun bacda hubuutihaa intuu adinkaasi sugnaa kadib wa taduuqu su-a xumaan bay idin dhadhamin doontaan ilaahay xaggiisa ka timi oo adduunyada iyo aakhiraba jirta oo khilaaf uu ka mid yahay oo cudur iyo abaaraba ay ka mid yihiin oo cadow idinka adkaada uu ka mid yahay wa taduuqu suu bimaa sadadtum horjoogsiga aad hor joogsateen awgeed can sabiilillaahi ilaahay jidkiisii toosnaa ee xaqa ahaa oo sideedaba qofku haddii uu ballan yeelan waayo diintiisii way xumaatay tusaale xunbuu u noqday dadkii muslimiinta ahaa iyo islaamkiiba dabeedna waxa uu noqonayaa meel islaamka laga duloo la yidhaahda islaamku maka hebel oo kale markaasaad islaam iigu sheegaysa sawka ballanta ka baxee beenta sheega ee wax khiyaameeya saa yidhaha ciddii xataa islaam usoo xeeban lahayn waa kan sabab ugu noqday inu weydaarto walakum waxaa idiin sugnaaday markaa cadaabun cadiim cadaab weyn baa idinku dhici doona buu ilahay walaa tashtaruu bicahdi illaahi ilaahay ballantiisa ha ku iibsanina tamanan qaliilan maal yar ha ku iibsanina lacag yar lacagtu wuxuuna looga jeedaa manfaco iyo dheef yar iyo maslaxa waa sida ay gaalada u yidhaahdaan akhiiran siyaasaddeedu waxay ku salaysan tahay maslaxad joogto ah laakiin mabda ma leh saaxiib joogtiina ma jiro maalinba dhalka aanu doonayna inaan wax ka rujinno xaggeeda aan u riixayna dadka muslimiintii sidaa ma aha laakiin diintooda iyo ballantooda iyo cahdigoodaa ku weyn innamaa cinda allah ilaahay agtiisa waxa ahaaday huwa khayrun lakum wuu idin wanaag badan yahay in kuntum taclamuun haddaad garanaysaan buu ilahay haddaad fahmaysaan oo garanaysaan waa idin qiimo iyo khayr badan yahay ilahay agtiisa waxa ah maa cindakum rabbi agtiis maa cindakum waxaa agtiina ahaaday yanfadu wuu iska dhammaan doonaa waa adduunyo adduunyada dadku ay ballamaa u jebiyaan ee iyada u xeebanayaan ay u leexanayaan u dhammaanaya wamaa cinda allaahi baaq ilaahay agtiisa ahina waa mid waaraya waxaa agtiisii u waaraya waa janno daa'ima labada ayaan la isku doorsanin yaan lagu iibinin aakhiro yaan adduunyo lagu iibsanin walanajziyanna waanu abaalin doonaa aladiina sabaruu kuwii sabray ajrahum baanu ku abaalin biaxsani maa kaanuu yacmaluun camalkay samaynayeen ee wanaagga badnaa awgii iyadoo laga abaalinayo ajrigoodii baa la siin doonaa diintoo lagu dhaqmo ballamahoo la oofiyo mabaadida xaqa ahoo la raaco horumarkan dhaqaale iyaa lagu helaa iyo xayaatadan wanaagsan man camila saalixan cidda wanaag samayso mid dakarin aw unhaa ama laba ama dhadhiga mid kastaba aado wa huwa mu'min isagoo alla rumaysan falanuxiyanahu xayaatan ayiba nolol wanaagsan baanu kaa noolayn doonaabaa ilaahay wi walanajziyanahum waanu ku abaalin ajrahum abaalmarintay mutaysteen biaxsani maa kaanuu yacmaluun camalka ay samaynayaan ayaa lagaga abaalmarin doonaa kiisii wanaagga badnaa ajri baa ilaahay uu siinaya waxaa laga abaalinayaana waa camalkii fiicnaa ee saalixa ee suubanaa waxaa markaa ilaahay uu tilmaamay oo kale haddii tan casrigeed ay dhacdo iimaan iyo camal saalixa la waayo cidhiidhiga adduunya ka aakhiraba waa diyaar man acrada can dikrii fa ina lahu maciishatan danka wanaxshuruhu yowma alqiyaamati acmaa adduunya aakhiraba cidhiidhigaasaa dhacay marka usus aliqtisaad dhaqaalaha asaasiyaadkiisay ka mid tahay ummaddu inay ilaahay ku toosanta waidaa fa idaa qara'ta alqur'aana markaad qur-aanka akrido fastacid billaah ilaahay dayroo magan gal min ashaydaani arajiim ka magan gal waa kalbi soo rooraye allow iga qabadhe qur-aankuna waa saadkii iyo sahaydii ruuxda wuu ku weydaarinaya waanu kaa khalkhalinaya marka waa in qur-aanka marka la bilaabaya alisticaada ay jirta acuudu billaahi min ashaydaani arajiim fa idaa qara'ta kolkaad akrida aada doonto inaad akrido idaa aradta qiraa'ata alqur'aan inkastoo xamde oo aimada sabcadaa ka mid uu kuba tegay daahirka aayadda uu leeyahy marka qirada la dhameeyo kadib baa la akriyaya laakiin sida sunnada raajixa ah waa in isticaada iyo acuudkuu horeeya إنه شيطان ليس له سلطان نوتكم لها على الذين آمنوا ضدك على الرمية وعلى ربهم يتوكلون إله هذا تلسارني كوا أودكم له أود كوا سواسية ما لو يكجع شانته إله إذا كدرتين كم بجنجله إنما سلطانه أود بس على الذين كوا بيدول سارنتها أو كوين تنايا يتولونه يستجع الكدكتي أنت إلهي ويدارتين يا والذين كويهم به مشركون إسجع إله كوي إله أشريك يلي والذين كوي hum iyagu bihi ilaahay mushrikuuna wax kale la caabudaya ama bihi shaydaanka mushrikuuna aan u shariig yeelaya maca allah ee ilaahay la caabudaya shaydaanka weli ka dhig waidaa badelnaa buu ilahay yidhi markaanu doorino aayatan aayad marka aanu doorino makaan aayat aayad kale meesheed markuu ilaahay aayad meesha ka saaro ee uu nasakho ee mid kale uu soo dhigo wallahu aclamu ilaahayna waabuu ogi badan yahay bimaa yunazil waxa uu soo dejinayo qaaluu waxay yidhaahdeen inamaa anta muftar adigu nebi maxameda waxaa tahay mid been abuurad samaynaya ayaa tahay waad abuuratay qaaluu inamaa anta muftar ilaahay baa soo dejiyay aayad mid kalena wuu nasakhay maxaa tii hore loo nasakhay maa qur-aan hadday hayde la daayo adaa iska wadwada bay odhanaya kolba qadimayo akhiraya bal akharuhum laa yaclamuun buu ilahay intooda badani maba garanayaan qul waxaad tidhaahdaa nebi maxamedow nazalahu ruuxu lqudus malagii ruuxul qudus la odhan jiray baa ka soo dejiyay min rabbika ilaahaaga xaggiisa bilxaqi baanu kaga keenay waa qur-aankan malaggaa ilaahay usoo dhiibay alle xaggiisu ka keenay xaq baana lagu keenay iftiraa iyo waxaasi ma jiro liyuthabbita si uu ugu sugo oo ugu dejiyo aladiina aamanuu dadkii alla rumeeyey wahudan hanuun buu u yahay wa bushraa lilmuslimiin dadka muslimiintana bushaar u yahay marka qur-aanku intaasoo faa'idaaba isagoo dadka muslimiinta awla baa malagu uu soo dejiyey laakiin nebi maxamed gacankuma loo ma abuuran isagu walaqad naclamu buu ilahay yidhi xaqiiqanimee waanu ogaanaynaa anahum yaquuluuna inay odhanayaan gaaladu inamaa yucallimuhu bashar nebiga bani aadan baa wax baraya lisaanu ladii yulxiduuna ilayhi ka ay xaggiisa u leexinayaan nebiga kaa luqadiisi iyo carabkiisu acjamiyun weeye wahaadaa qur-aankanina lisaanun carabiyun luqad carabiya ayuu kusoo degay mubiinun mid cad weeye oo taasi ay iska cadda nin nasraani ahoo markaa wax akhriyi jiray oo nebiguu soo marmari jiray bay yidhahdeen kaasaa maxamed bara oo jabri la odhan jiray maxamed kaasaa baraya bay yidhahdeen ilaahayna wuu ka jawaabay wuxuu ihi kaasi waaba acjamiba qur-aankanina waxa weeyaan waaba lisaan carabi macnaa luqa carabiya buu kusoo degay ninka noocaasee nasraaniga ahaa ee cajamigii ruumiga ahay kumaba hadli karaba qur-aankan kariimka ah beentoodii halkaasay ku cabaabta ina aladiina laa yu'minuuna biaayaati illaah kuwa ilaahay aayadihiisa aan rumaysnayn laa yahdiihim allahu alla ma hanuuninayo walahum cadaabun aliim cadaab kululna way leeyihin oo imaan macsiyadu say kuusii fogaanayso kuusii fogeynaysa waxay ku gaadhsiinaysaa heerkaa rajo la-aanta innamaa yaftari lkadib been waxaa abuurtabaa ilahawi oo been lagu yaqaanaa soo amaamuda aladiina laa yu'minuuna biaayaati illaah kuwaan aayadaha ilaahay rumaynayn been haddaad aragto dadka irkadaa waa kuwa ah innamaa xasri bay tusinaysa qofka muslimka ay beenaale ma aha runtuu ku dhintaa ku noolyahay wa ulaaika hum lkaadibuuna kuwaasi waa beenaalayaal alla waxa uu ka warramay haddaba qofka muuminka ah iyo siduu ugu degan yahay iimaanka iyo xaqa iyo sawaabka siduu ugu degan yahay laakiin ruksa ilaahay uu bixiyo marka gaalnimada qofka lagu dirqiyo waxa ilaahay uu rukso u siiyey inuu afka kaga dhawaaqi karo isagoo dirqiyeen aanu ku gaaloobaynina man kafara billaahi qofka ilaahay ka gaalooba min bacdi iimaanihi intii uu muumin noqday kadib intuu alla rumeeyey qofka murtad noqday islaamka dib uga noqda noocuu doonayaba ha ku gaaloobo qowl iyo ficil iyo ictiqaade ilaa man mid mooyaane ukriha la dirqiyey wa qalbuhu mudma'inun qalbigiisuna uu ku xasiloon yahay biliimaan iimaanka uu ku xasiloon yahay kaa mooyaane ولكن من قفك شرح فره بالكفر قال لما صدرا لابتا أفره أسي دايا قال لما اعتقاد في الرميسنان تيسا قال لما ضي كدبتها فعليهم كوا دوشو لوحهات غضب من الله عروين إلهي حقي سكاهات ولهم عذاب عظيم عذاب وين ويلين كواس مرتدك عقوبة يهلاك سي بلادي سواتا قفك مرتدك الله يلعبه aayaadku waxay ku soo degeen camaar binu yaasir wa aalo yaasir oo nabigu calayhi salaatu wasalaam odhan jiray aala yaasir sabran liaal sabran ya aala yaasir fa ina mawcidakum ljanna marka labadii shahiid ee ugu horreeyay islaamka u shahiido dartii ayay ahaayeen sumaya oo camaar hooyadii ahayd iyo yaasir oo aabihii ahaa weliba sumaya waxaa loo dilay si aan la arag iyadoo ku adkaysatay iimaankeedii ayaa gaaladu maatida ma yaqaanaan laa yarqubuuna fii mu'minin ilaa walaa dimma laba awr bay midba lug ku xidheen labadeedii lugood markaasay cawradana waran kaga dhufteen waxaan la arag oon la maqal wey aabihii aabihiina way dileen isagii markii ay soo weerareen bay idhahdeen sanamkana amaan maxamed nacay sidii buu iska yeelo way soo daayeen nebigu u yimi calayhi salaatu wasalaam isagoo warwarsan arrinkii hadduu u sheegayna wuxuu ihi markaad ereyga ay kugu kalifeen qalbigaaga sideed ka dareemayso dee iimaanku ku sugnaabu idan markaa fa in caadu facuud hadday kugu celiyaan adna ka takhalusoo ku celi buud waxba ku gaaloobi mayso rufica can ummati alkhata wanisyaanu wamaa istukrihu calayh nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy ummadayda waxaa laga dulqaaday wixii ay ilaawaan iyo wixii ay gafaan iyo wixii lagu dirqiyo laakiin dirqigaa waa inaanu ka muuqanin qariinat likhtiyaar shayga loo yaqaano idan markaa cudurdaarka kelimaadka kufriga waxaa ka mid a in qofkii lagu dirqiyo dalika buu ilahay yidhi arrinkaasi wuxuu ku yimi oo balaadaasi ay gu dhacday biannahum iyagu istaxabu alxayaata addunyaa noloshan adduunyada waxay ka doorteen cala alaakhirati bay ka doorteen oo aakhiray ka tegeen wa ana allaha ilaahay laa yahdii ma hanuuniyo alqowma alkaafiriina kuwa gaalada ah saasaa cuqubada saasay gu dhacday baa ilahay uhi qofka sideedaba aakhira la-aan ku dhaca raasanbaaloma hadhay marka wuxuu ku iibsaday shaygii liitay ayuu qaatay shaygii qaalig ahaana wuu bixiyey idan qofka muuminkaa lama sahlana kelmadda kufrigu aayarna afkiisa ugama dhawaaqo walow dheeldheelba ha ahaatee ulaaika kuwa noocan ee murtadiinta laydhaa islaamka ka noqday aladiina kuwii weeye dabaca allahu calaa quluubihim ilaahay baa quluubtooda daboolay wa samcihim maqalkooda wa absaarihim indhahooda dareenayaashoodii iyo garaadkiiba dam weeye idinku waxaa u arkaysaan dad waaweyn oo indhafiiqan oo dhagafiiqane way xidhxidhan yihiin oo waa nag muuqaalkaasuu leeyahay qofka intuu islaamka qaatay kadib dib uga noqdaa wa ulaaika hum ulkaafiluuna kuwaasi way ka dhacsan yihin warla-aan bay ku sugan yihin murtadkii halkaasi aayaadku kaga soo hadheen cuqubadiisii iyo foolxumadiisiina waa kuwa laa jarama waxaa dhaba baa ilaha wuli annahum kuwa noocan ee islaamka ka noqday fi laakhirati hum alkhaasiruun aakhiro waa kuwa guuldarada badan hum iyaga oo keliya unba alkhaasiruuna kuwa guuldarayste waa iyaga un kuwaa ku daa guuldaro uma intii aada aragtay kuwaa khasaaruhu inuu ku dhacay kadib dad horu maray baa laguu sheegayaay ina rabbaka ilaahaagu liladiina haajaruu kuwii soo qaxay ilaahay dartii usoo qaxay min bacdi maa futinuu intii la dhilay kadib ee la imtixaanay uma jaahaduu dagaalamay wasabaruu sabray ee dhabar adaygay ina rabbaka ilaahaagu min bacdi haa arrimaha aa soo maray kadib لغفور رحيم دنبغو ضافيا ونحريسانيا كوا دنب ضافيو نحريس ugu bushaare taasay u kala tageen dadku qofkani kol haduu rabbi dartii u qaxay oo nafiya maal bar rabbi dartii loo imtixaanay oo dabeetana uu xajistay oo duufaanadii dabayluhu ay ka riixi waayeen aan xaqiyo iimaankii ilaahay ballantaas uu qaaday kayskanina wuxuu u yaalaa maalinkan yawma maalin xusna bi maxamedow ama yowma maalin buu kafuur iyuu dhaafi doonaa taati ay imanayso kullu nafsin naf waliba way soo xaadiri doontaa tujaadilu can nafsiha iyada oo nafteedii ka doodaysa iyadoo nafteedii ka doodaysa watuwafaa waa loo dhammaystiri doonaa kullu nafsin naf walba maa camilat wixii ay shaqaysay wahum laa yudlamuun iyaga oo aan lagu xadgudbaynin iyagoo aan lagu xadgudbayn tusaalaa ilaahay uu sameeyey haddaba diin la-aantu dhibka ay leedahay adduunyada ah kii aakhiro lasoo aragi wadaraba allaahu rabbi tusaale wuxuu ka dhigay wadaraba allaahu masalan ilaahay tusaale wuxuu ka dhigay qaryatan magaalo kaanat aaminatan iska deganay makaa lagu sheegaa mudmainatan way xasiloonay yaatiiha risquhaa arsaaqadeeda iyo safarku wuxuu uga imanayay wuxuu ugu imanayay raqadan si waasaca oo hagar la-aana min kulli makaanin dhinac walba uu uga imanayay rixlata shitaa'i wa sayfi weeyi koonfur iyo waqooyiba waa laga keenayay fa kafarat biancumi illaah ilaahay nicmooyinkiisii bay ka gaalowdoo nicmadii diinta iyo waxyiga ah oo taa ilaahay uu leeyahy walaqad jaa-ahum rasuulun minhum fakadabuuh nicmadu waa taa ilaa nicmadii horey haysteen nicmada ay ku waayeen ee markii ay diideen waa nicmada diinta fakafarat biancumi illaah ilaahay nicmadu u keenee waxyiga ahayd ayay diideen faadaaqaha allaahu ilaahay wuxuu dhadhansiiyey libaasa aljuuci waalkhawf cabsida iyo gaajada dharkii ay lahaayeen balka war qof dhan oo loo xidhay dhar labis suur cabsiya iyo suur gaajo ah macnaha jidhka oo dhan bay wada gaadhaa cabsida iyo gaajadu dharkaasaa ilaahay u geliyay bimaa kaanuu yasnacuuna waxay samaynayeen darti diin la-aantu taasay leedahay diin la-aantu waxay leedahay werwer diin la-aantu waxay leedahay gaajo diin la-aantu waxay leedahay deganaansho la-aan qabaa'ilkaa iskhilaafayo axsaabta iskhilaafayo werwer baa imanayo wax lagu maareeyana lama hayo meel laysula noqdana lama hayo qof waliba halkiisuu ka bacaysan yahay dadku hadday doonayaan inay nastaan ilaahay diintiisa ha ka guudoonteen oo nicmada ayay ka gaaloobeen fakafarat biancum illah magaalo waliba way iska bacaysnaan doontaa intay diin la-aantaa ku sugan yihiin ay ilaahay diintiisa qawadayaan dadku walaqad jaaahum waxa u yimi baa ilaha uhi nicmadiibuu rabbi xusaya walaqad jaaahum waxa u yimi rasuulun minhum rasuul ka mida waa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam fakadabuuhu way beeniyeen oo way ku gacan saydheen faakhadahum lcadaab faakhadahum alcadaab cadaab baa qabtay wahum daalimuun iyagoo gardarro sameeyey oo mutaystay cadaab ummaddii haddaba ilaahay waxa uu fasaxay nicmada uu siiyo waxau ihi fakuluu cuna mima rasaqakum allahu waxa ilaahay u idin siiyey xalaalan ayiban isagoo xalaalaho nafta wanaagsan oo dee a ku mafsuudaysaan ilahay nicmadiisa washkuruu nicmat allah ilaahay nicmadiisana ku mahadnaqa in kuntum iyaahu tacbuduun haddaa isaga caabudaysaan ilaahay nicmadiisa guddoonta oo shukrigana raaciya nicmo aan shukri lahayn ma joogsatee inamaa xarama calaykum lmayt wixii xalaashahaa markuu ilaahay inoo soo baneeyey wixii xaraamta ahaayoo koobanba ayaa laynoo diido waxa alla uu yidhi inamaa xarama calaykum wuxuu idinka mamnuucay un almaytata baktigii waddama dhiiggii walaxma alkhinziiri hilibkii doofaarka iyo wamaa shaygii uhilla ligayr illaahi cid aan ilaahay ahayn loogu dhawaaqay bihi ay bidabxi markii la gowracayay magaca ilaahay magacaan ahayn baa lagu gowracay markaa saddexdaa arrimood baktigiiyo dhiiggii iyo hilibkii doofaarku caafimaadkii jidhka hadday waxu dhimeen kan dambena caqiidada caafimaadkeedu waxu dhimayaa ee sanamka loo gowracay intaa ha ka ag dhowaanina faman idurra qofka loo dhibgeliyay khayra baaqin isagoo aan ahay mid ummadda ku xadgudbaya oo dhuljiif iyo jidgoyna walaa caadin aan xadgudbayninee intii dee uu ka gaajo beelaya uun ka isticmaalaya fa ina allaha kafuurun raxiim ilaahay waa dhaafaa kaawuu ka dhaafay waxaa waanu uga naxariistay inuu gaajo ku dhinto qofku hadduu baaqi yahay oo uu iyo mid ummadda ku xadgudbaya waa kooxdii waa fi-adii baaqyadahay ama caadi uu noqdo oo in baa looga baneeyey dee inuu gaajada un iskaga yar kaafiyo waxaan uu cunaye hadduu noqdo mid caadi ahoo xadgudbaya ista xalaalo maha oo dee uu idhaahdo waan sahay qaadanaya baktigii waan dhiganayaayoo kadaka waa inuu in yarun in yar ka isticmaalo adaruuratu tuqadaru biqadariha wey walaa taquuluuha odhanina baa ilaha uhi limaa tasifu alsinatukum carabkiinu waxa uu sheegayo awgeed ama kaa dartii alkadiba been ha odhanina been carabkiinu uu daldalayo ha odhanina haadaa shaygaasi xalaalun wa haadaa xaraam waxaasi waa xalaal waxaasina waa xaraam ha odhanina goorma litaftaruu markaa idinkoo ku abuuranaya cala allahi alkadib idinkoo ilaahay been ku abuuranaya idinkoo ilaahay been ka sheegaya ha odhanina kaasina waa xalaal kaasina waa xaraam laakiin wixii aa odhanaysaan kaasina waa xalaal kaasina waa xaraam ha ahaada mid aa ilaahay ku raacaysaan oo wixii ilaahay uu xalaaleeyeyna xalaal ka dhigta wixii ilaahay uu xaraantinimeeyeyna xaraam u arka halkaa shuruucdii khatarka ahayd baa soo gelaysa ama baarlamaan ha jideeyo ama wareegtooyin madaxa ha ku soo saarta ama xeerkii qabiiladu ay dhiganaysa ha aado ama kii sharkadaba ha ahaado iyo shaksiyaadka ee nidaam kastoo la dhigto oo wax ilaahay xalaaleeye xaaraantinimeynaya wax xaraam ana xalaaleynaya aayadaasunba haysata litaftaruu cala allahi alkadib idan wax kastoo la dhiganayo laazim min ta'siilin sharciyin waa in loo eegaao la yidhaahdo horta shareecadda ha loo eego dabeetana wixii mukhaalifa laga saara intaan la dhaqan gelinin ee wixii lagu cunayo ee maalana aan la macaansanin ilaa dhow laga fujin kari maayo insaanka eh oo dib looma sixi karaye litaftaruu cala allahi alkadib marka ayadda waxaynu ka faa'idaysanay qawaacidda shareecadda mid ka mid oo ah ina ataxliila wataxriima xaqun lahu tacaala la ligayri xalaasha iyo xaraamta waxa jidayn kara un ilaahay laakiin cid kale maya ina aladiina yaftaruuna cala allahi alkadiba kuwa ilaahay beenta ku abuuranaya laa yuflixuuna liibaani maayaan oo horumari maayaan mataacun qaliil lahum waxa u sugnaaday mataacun qaliil alaab yar raaxo yar inta adduunyadiiy waxa ay cunayaan walahum cadaabun aliim cadaab kululna way leeyin bal labadaasun isu eeg in yaroo aada dhadhamisay oo aanad calfanin ee aada hunqaacday muddo dheer وعلى الذين كويبا إلى هؤلاء هادو يهودا بحرمنا وحانو كم ممنوعنا ما قصصنا عليك من قبل وحيان هريك هذا صور رمي وحبضان هر الله إنه صور رمي أيا إلهي كحرام تنمي مركا آيات وحي فصير إيسا هادو إلهي إنما حرم عليكم يري وحاصوا أن طيب هين دالين كحرام يري تلهم حاجرة غير بنو إسرائيل وح طيبا لك حرام تنمي وح طيب كهاتي أمد لك حرام تنمي إيه وناكسن إيه أنفع له وعقوبهم waa cuqubo marka nimanka wixii laydinka warramay baa laga xaraantinimeeyey cuqubo lagu cuqubeeyo awgeed sidaa ilaahayba uhi wamaa dalamnaahum kumaanaan gardaroonin walaakin kaanuu anfusahum yadlimuun naftoodiibay ku xadgudbeen baa ilahay uhi marka kullu xalaalin ayib wa kullu khabiisin xaraam taasaa qaacidadaasaa jirto wax kastaoo ayibi waa xalaal wax kastaoo khabiisina waa xaraam wey qaacidadaas ويحرم يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث إن الخبث يتبع الحرام ثم انت كذب انت انت لغوص الشيء كذب إن ربك إلها قل للذين كوي عملوا الصواح ما أنت السمية بجهالة يقع جاهل لما كسوغا وقفكم مرهدوا معصية فرقليه وجاهل علم بها لهذا ثم تابوا دبتنا توبت كان من بعد ذلك حمانتا انتي اي سميين كذب الهي وتوبت كان واصلحوا وناسيار كودا ان ربك الها النبي محمد ومن بعدها ضميرك حجاب على توبتها كذب لغفور رحيم ذنب قول دافيا وانا نحريسنيا marka simbiraha way iska badanta ibn aadam kuwa ciirciiraya la wuxuu ugu bushaareyeen macsiyaha taas sameeyeen oo juhaal noqoteen oo ka dhacdeen ilaahay weynaantiisii iyo xishoodkiisa haddaad towbad keentaan arrinkaa khariibteena macsiyada ku khariibteenna wanaajisaan ilaahay wuxuu idinku bushaareeyey dembi dhaaf iyo naxariis qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnatuu min raxmati illaah ina allaha yakfiru dunuuba jamiica ina allaha yakfiru dunuuba jamiica laazim an tacrif ana laka rabban yakfiru dunuuba jamiica ilahay ka quusan tusaala lagu sameynaya haddaba cidaad ku dayan lahayd kuwa murtadiinta ha ku dayanin mufsidiinta ha ku dayanin maslaxa dhowrka ha eeganin laakiin nebi ibraahim iyo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam manhajkii ambiyada fabihudaahum iqtadi hanuunkoodaynu raacayna kuwaynu tusaalaha ka dhiganaynaa waa kuwan ina ibraahiima baa ilahay uhi nabigaasi kaana ummatan ummad buu ahaa ummad dhan macnaa keligiibaa ummad lagu sifeeyey marka qaa'id buu ahaa iyo hogaamiye macnaheedu waxa weeye sifooyinka wanaagsan ee ummad ku kala tagsan ayaa uu iska lahaa wuxuu ahaa mid ummad dhisay buu ahaa ilaa maanta ku abtirsanaysa sidaa darteed ayaa ummad loogu magacaabay nabigeen shaksi keliya ummad lagu magacaabay qaanitan lilaahi buu ahaa mid ilaahay u hoggaansan oo ateecaya oo isu dhuldhigaya xaniifan buu ahaa mid alla u leexanaya oo wax cid kastaba ka soo leexday walam yakun min almushrikiin gaaladana kama mid ahayn xaasha nebi ibraahim shirki kama iman dee macnuhu markaa waxa weye xagga cilmiga balaaqada waxaa la yaha tacriido idinkiinan oo abtirsanaya yuhuud iyo nasaaro iyo mushrikiin balihi mushrikiin baa idinku tihiin marka idinkoo mushrikiina nebiga sifaadkaale kuma abtirsan kartaan idinkaa mushrikiina laakiin isagu walam yakun min almushrikiin halkaasaa lagu kala reebay shaakiran liancumihi ilaahay nicmooyinkiisuu ku mahadnaqayey nicmooyinka ilaahay buu ku mahadnaqayay shaakiran liancumihi marnaba kama gacan taaganinoo alla kuma dafirin nicmo ijtabaahu wuu doortay wahadaahu waana hanuuniyey ilaa siraatin mustaqiimin ilaa ji toosan buu ilaahay ku hanuuniyey ilaahay baa doortay nebigaas ji toosan oo markaa laga dhexlay oo nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam la faray inuu ku raaco inaguna aynu ku raacayno aynu kaga dayanayno islaamnimada ah ayaa ilaahay u mariyey wa aataynaahu fi dunyaa xasana adduunyada wanaag baanu siinay baa ilaahay uli wanaag ayaa la siiyey dhaxalkaa fiican buu reebay isla markaana waxa uu ahaa tusaale waid ibtalaa ibraahiima rabbuhu bikalimaatin faatamahun waxa uu reebay taariikh cajiiba imtixaankii la mariyey o dhan buu ka baxay marka xasana waafajin ilaahay uu waafajiye wixii alla uu ku addoonsaday oo dhan ayay noqotay وإنه في الآخرة لمن الصالحين آخرنا وحو كمدها كوا وناكسا أيو كمدها أو النبي عليه الصلاة والسلام مركوسي بمن يلها اللهم في الرفيق الأعلى مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ثم انت كذب وحلقة فائدة يا حرف عرف ترتيب كفائدين يا معنى لطيفا أو intaasoo dhani hadday ammaan u ahayd nebi ibraahim uma waxa kalood ugu dabadarayo ammaan u ah awxaynaa ilayka an ittabic millata ibraahiima xaniifan adigoo nebi maxameda in lagu waaxyooday nebi maxamed nebi ibraahim diintiisii ku raac macnaha adigoo khalqigoo dhan ugu fadli badan kol haddii lagu amray nebi maxamed nebi ibraahim ku raac haddaad nebi maxamed tahay diintii wanaagsaneyd ee ilaahay uu kusoo dejiyey ku raac taasina waa dheeraad iyo fadli uu nebi ibraahim yeeshay oo nebigii ambiyada ugu fadli badnaabaaba la yidhi nebi ibraahim kusii dayo taasina fadli bay u tahay nebi ibraahim uma intaa kadib waxaa kaloo fadli u ah waxaynaa ilayka waxaanu ku waxyoonay an ittabic raac millata ibraahiima raac xaniifa adigoo ah xaniifan isagoo ah xaniifkuna xaqu uu iilanayaa baatilkana wuu kasoo iilanayaa meel baa lagu ogya wamaa kaana min almushrikiina gaalada kama mid ahay nebi ibraahim haddaba ilaahay waxa uu xusaya halkan ummad lagu addoonsaday ayaamaha qaarkood inay weyneeyaanoo reer banu israa'iil ahaayoo diiday oo dafiro ka soo horjeedsaday marka ummaddani waa inaanay la mid noqon halka laga raacay wey reer banu israa'iil innamaa jucila asabtu sabtidii waxaa la yeelay cala aladiina kuwii dushoodii baa la yeelay ikhtalafuu fiihi isku diiday kuwaa dushoodaa sabtida la yeelay furida calayhim bay ka dhigan tahay waa lagu waajibiye tacdiimuha maalinkaa inay weyneeyaan وسورة العراف بين كسوم برنسيده وينين يعني وحي اسك دينيا ويسكو خلافنا قارنا ويفليين قارنا ويديدين وإن ربك إلها النبي محمد ولا يحكم بينهم دحدود كلا قوامين دون يوم القيامة فيما شيبه كلا ديري كانوا فيه يختلفون عيسكو إلى سنعي يا حق سعدي يا باطل سعدي الولبا محي مطيستي ما لنكا سالة كلا ديري ومدن بهد ذا إلهي تهي تشتك أي كسعون لهايين ولا بد أن يكون الشخص صالحا مصلحا قفك نوان سرقا إنه هقاك سناده ومن المصلحين أكمد نغضه ذاتك كي هقاكين يينا هذا أن لبا القيبات بالنغضة لك الدعوة دي دينتي أي إلهي وكور رمين بالسورية دي نغوة السارنتها لك أوحو تلمامية قفك الداعيقة هي أسلوبك ودعوة أمر أيهو فلين يوددك وقارسين يأيو مرحلة هاي الدعوة يالنا يسأيو وواقفت ويستاق أي قفك الداعيقة udcu ilaa sabiili rabbika ilaahaaga xaggiisa waxa aad dadka ugu yeedhaa jidka ilaahaaga waxaad dadka ugu yeedhaa dadka ugu yeedh bilxikmati hab wanaagsan oo soo jiidashole iyo walmawcidati alxasanati waana wanaagsan wajaadilhum bilatii hiya axsan arrinta midho dhalka ahee fiican kula dood ina rabbaka ilaahaagu huwa isaga aclamu ogi badan biman dalla can sabiilihi cidda jidkiisa xaqaa ka lumaysa wuu ogyahay وهو أعلم بالمهتدين كوا هنون يناد بوغي بدنيا يدو تاسي اي ترتون إلهي كقرصونين دوغ واجب كاغا قدو ملاها صوبحية اللغا قوصان ايو دغدقاقاقا اي الددال كاتسميس إلهي باو لكن أروغو ددال سلوب كاوي warkoo horeysa u ducbaalay yeerma waa laga maarmaan qofku inuu gidaar fariisto maaha laakiin wixii uu faa'iideyn karayo waa inuu ka faa'iideeya dadka xaggee loogu yeedhayaa ma qabaa'ilka mise meelo kale لا إلى سبيل ربك شك إلهي بادتك اللوية ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين كساوية المونك وأنا ولي فضي رسوش dadka usluubkee loogu yeedhaya waa bilxikmati xikmadaas oo ah habkii xaqa loogu soo jahayn karo wasiilo kastoo mubaaxo fiican iyadoo loo marayo oo laga ilaalinayo in shaygii uu dhiciyo waanada wanaagsanina waata qofka wax lagu dhacsiinayo idan markaa qofka daaciga ahi xikmadan iyo waanada wanaagsan siyaabuu ku keeni kara waxaa ka mid a inuu horta isagu isku kalsoon yahay oo aanu iska warwarsanayn ee ogiyay dawadii rasmiga ahayd inuu sido marka labaad mabdi-iisan waa inuu ku kalsoon yahay laakiin hadduu kaba yaabsan yahay oo isqarinaya waxba cid ma gaadhsiin karayo marka saddexaad waa inay jirtaa basiira qul haadihi sabiili adcuu ila allahi calaa basiira macrifana dee runtii waa inay jirtaa marka afraad waa in uu og yahay qofkan inuu baahi u qabo oo tabiib uu isna u yahay oo uu daweynayo dabeetana dawadaa inaanu kala hadhin hab kastoo ku gaadhsiin karo uu ku dadaalo waanadaa wanaagsan marka ay anfici weydo qofkan wax la gaadhsiinaya hadduu wax isbida in lalaba eego oo xujada iyo daliilka loo soo qaato wajaadilhum bilati hiya axsan baalay doodaa daliilka doodaa wanaagsan ee axsanka ahayna waa taa xaqa lagu raadinayo oo qofku marka uu doodayo waa inaanu ra'yigiisa iyo sheekhiisa iyo qabiiladiisa iyo waddankiisa waa inaanu u aarsanaynin isla markaana aanu taa xaggeedun u soconina waa in sawaab iyo xaq lagu raadinayaa dooda anaa idhida waa inaan lagu adkayn laakiin waxa weeyaan alrujuucu ila alxaqi fadiila haddii xaqu siduu ku doodayo qofku aanu ahayn waa inuu ka noqdaa garawshiya waa inuu jiraa marka waa mid xaq lagu baadi doonayo ilaahayna addoomaha wuu kala ogyahay ee adugu waajibkaaga gudo dacwaddii hadday dadka anfici weyda dagaal arrintu isu ilaa had iyo jeer dadka qaarna diinta afacda iyo dacwadda qaarna way kasoo horjeedsadaan oo dagaal bay arrintu noqotaa taa isagana u diyaargarow alla waxa uhi waa in caaqabta marka waa saddex marxaladood dacwaddii iyo doodii iyo dagaalkii dacwad baa la fidinaya haddii la dido kuwa gaaladu ay isxayfiyaan waa lala doodaya haddii ay canaatamaanna waddadaa laga duwayaa oo dagaal baa markaa iman karee ogow arrinku inaanu hadal keliya ku igaan ku egaanayn wa in caaqabtum buu ilaahay yidhi haddii aada dagaalantaanna facaaqibuu waxyeeleeya bimithli maa cuuqibtum bihi intii laydin yeelay oo kale macnuu waxa weeyaan iyadoo wax la idin yeelay dee idinaha fadhiina caqliga iyo mandiqi iyo sharciga toona keeni maayo iyadoo dadka madaxa dibba lagala dhacayo inay gidaara fadhiistaan ay yidhaahdaan aan sabirno alla wuxuu ihi wala in sabartum haddaad sabirtaanna lahuwa khayrun lisaabiriin kuwa sabraya wuu u khayr badan yihi maxaa lagu sabraya dacwadaa lagu sabraya doodaa lagu sabraya dagaalka laftiisa lagu sabraya dagaalka laftiisa waxaa laga midha dhalin karaa un sabirka laftiisa wasbir xejisa baa layidhi waxaasoo hawlahee dhabarka ilaahay uu kuu saaray wamaa sabruka sabirkaagu mu ahaanin ilaa billaah biisticaanati illaah ilaahay ood kaashanaysunbaad sabir ku heli kartaa adigu awood haysbidina ilaahagana ku tiirso sabirkuna waa markabka iyo doonida uu kaga tallaabo badweynta iyo mawjadaha soo abbaaraya qofka muuminkaa inta uu imtixaankan adduunyada ku jiro sabir la-aantuna sideedaba wixii aada waajihi lahayd unbay kuu jebisaa taasunbay kuu jebinaysa laakiin wax balaayo soo socotana sabir la-aantu ma joojiso midku dul fuushayna kaama dul qaado idan iska sabir walaa taxsan calayhim kuwaa ha u murugoonin awoodooda ha ka murugoonin oo gaalnimaday kaa gaaloobeen ha ka murugoonin oo waxay ku dhibayaan kugu dhigayaan ha u murugoonin walaa taxsan calayhim kuwaa waxba ha u murugoonin walaa taku fii dayqin cidhiidhi ha ku sugnaanin mimaa yamkuruuna shirqoolka ay samaynayaan awgeed cidhiidhi ha ugu sugnaanin way ku shirqoolayaan shirqoolkaasi wuu badmaanaya xejiso taasi waxaa nebi maxamed baa ilaahay kula hadlaya calayhi salaatu wasalaam hormuudkii ummadana dee inana waa laynagula hadlayaa maanta inaynu intaas oo jaranjara iyo intaasoo awaamirahe ilaahay inagu addoonsaday yeelno weeyaan talooyinkana ilaahay ka qaadano sidaasaynu kaga midha dhalin karaynaa midka laynagu addoonsaday walaa taku fii dayqin diiqin iyo dayqin labada waa la akriya cidhiiri ha gelin mimaa yamkuruun waxa kala dambeeye balaaye ah ee gaaladu ay wadaan iyo shirqoolkooda laakiin adugu wad oo taayirkaagu istaagin bushaarana ilaahay wuu ina siiyo rabbi waxau ihi ina allaha ilaahay maca aladiina kuwii buu weheliyaa ittaqow ilaahay ka cabsaday iyo waladiina kuwii hum iyagu muxsinuun samafalay maadaama taqwo iyo ixsaan leedahay ilaahayna wehelkiisii waad haysataa dee ninka ilaahay garab taagan yahay warwarayaana kaasi markaa wax weyn buu qawaday mana wanaagsana marka maciyatullaahi waa bilcawni waannasr waa maciye aad iyo aada u qaaliya qofkaa kalena shaydaan ayaa garab taagan adigana ilaahay baa ku garab taagan laakiin taqwada iyo ixsaanka uu ku faray uun ogow wallahu aclam